dab khasaare xooggan geystay ayaa ka kacay waaxda xanaano bulsho ee degmada dharkeeney ee gobolka banaadir dabkan ayaa waxaa sababay dab ka dhashay koronto waxa uuna baabi'iyay qaar ka mid ah guryihii ku yaalay waaxda xanaano bulsho waxaana ku dhaawacmay hal qof oo ka mid ah bulshada xaafada guddoomiye ku-xigeenka waaxda xanaano bulsho ee degmada dharkeenley shaafici cabdulaahi muumin ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dabkan meeshaan dabbaa ka kacay ilaahina wuxuu nagu guuleeyey annagoo ah maamulka degmada dharkeenley inaan dabinno oo ka soo gaarno waxaana naga gacan siiyey shirkadda hormuud waa ku mahadsan tahay waxa weye masiibadu intaa waa ka badnaa laheyd laakiin waxa weeye gurmad iyo dadaal dheeriya iyo ilaahu nala jiray ayaa mataqaanaa ay ku gaarnay inay intaa ku ekaato waxaad u jeedeen guryihii inay wax badan badbaadeen guryo badanoo dabku qabsanaya ku sii socday alxamdulilah de ilah baa nagu guuriyey markastana waa u taagannahay dadaalkaas baan u taagannahay bulshada shaqadan u haynay ka mid taha naloo ilmaday haddaan nahay maamulka gobolka banaadir iyo degmada dharkeenley marka waana mahadsantihiin wallahi meesha dab baa socday xoogle markaan kolley aan nimid laakiin dab baa socday dabku aad u socdaan soo gaarna meesha marka in yar kabacdina waxa weeye doddomiskaan soo gaaray alxamdulilah waxa weeye annakuna gacnaheena la galnay iyo mataqaanaha iyo hawlaheenii shaqadan dad shacabka ugu adeegaynay iyo doddomiskeenii wallahi haddeer waa hal boos meeshaanu aa la dhihi karaa laakiin ma wada guban hadda waa ujeeda ruufka guryaha qaar inay ka nool yihiin guryaha waa la dumiyey maahane dabku ma wada baabi'in waa laga gaaray waxa weeye wuxuu siday u hayeen iyo sida haddeer ay yihiin iyo siday u socdeen shaqada iskuma leh waxaad ujeedeen wax badan inay badbaadaan ujeedeen guryaha dhisan yihiin marka alxamdulilah ilaa mahadaas kale fiilooyinka adeegyada korontada ee dhex mara degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxa ay dhaliyaan dabgeys khasaare leh naf iyo maal kuwaasi oo dhibaato kala duwan ay kala kulmaan bulshada magaalada muqdisho